Bandhigga Shir-weynaha Caafimaadka Jaamacadda Baydhabo ayaa waxaa looga hadlayay caqabadaha caafimaadka ee haysta hooyada iyo dhallaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sida loo horumarin karo. Bandhigga ayaa waxaa ka soo qaybgalay khuburo dhanka caafimaadka, madaxda xarumaha caafimaadka Baydhabo, wasiirro, aqoonyahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyn, waxaa shirka ka hadlay Madaxweynaha Jaamacadda Baydhabo Aways Cabdulaahi Ibraahim.
ujeedada marka haddii lama isidaan kuarun kulana shirkumay tahay ini ahmiyadda cilmi baarista unu meelo ku muujino lambar one lambar two may waahay may sheegdaane maga jaamacadeeda sheegdaana jaamacad ma idin ku fidhiye inay cilmi baaris subido bulshada dhibaatooyinkii haysada caafimaad haadan dhaqaale haadan siyaasad haadan bulsho haadan daraasad ka subii korto xalnaha ku jeedii korto si oo go'aano waltar leh liin qaadada marka ujeeddadaasayna may ku mid tahay ujeeddooyinka shirkun liin qabdow ujeeddooyinka shirkun liin qabdow may ku mid eh inuuna our social responsibility qaadana mas-uuliyadana bulshadeed ummado ka dhex noolno ummado ka dhex dhaganna may sheeganay hay-ad cilmiyadeed inuu unaana marka maadaama aanu sheegani meeha kordhiyni hay-ad cilmiyadeed haddii unaana meeha kordhiyni ardayga una diiwaangeliyaano kursiga fadhiisiyaan mashalaydiisa bis waa kala faa'iidee bulshada kanagada koraha kordhayni ma aaminsana ini shirka noocan ee natiijooyinka ha ku bahaayaan aqoonyahanada masqantiyo wali ha ku dhilaali war badan i go'aano badan oo bulshadan ka hormarta ha ku baho doonaan haddii ilaahay karaanada Qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya horumarinta dumarka oo kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay caqabadaha haysta hooyada iyo dhallaanka.
for example ununagogan mayn dhimadaayan hooyooyinkan mayn dhimadaayan mayn dhimadaayana badansho dhiigbaxaan dhimadaayan baada dhalmo amase maxayna uur markiyo roogda anemikaan dhimadaaya anemic in pregnancy yaan dhimadaaya intaasba way waha iyo imseejada la xiriira inyo mayleerahay usu wacyigelin faylanyo helaan inyo helaan mayleerahay usu daryeelka iyo anbahan untiyo helaan yalan baahaya taas wacyigelintii daraadiya yarayti iyo xoogaa yar umulusadii umulusa dhaqameedka haytina way fadaaseha inyaa meelaseetoya ka dhaliido dhibaatooyinka oo bulse dhaqameedka ay leeyihiin in oo wacyigelin laga sameeyo runtii kama gaabino habeenii maalin oo u taagan lahay sidii haweenka ee loogu sameyn lahaa wacyigelin haweenka uurka leh tabaagoman ahaanna waxaan sameynaa isbuuc walba waxaan aadnaa aydhibiyada xaafadaha meelaha haweenka ay u badan yihiin si ay u aadaan meelaha caafimaadka oo kaleeta ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya ayaa bogaadiyey maamulka jaamacadda baydhabo oo shirka soo qabanqaabiyey kulanka ama shirka jaamacadda iyo ka dhawaaqdii oo suurtagalligeeka intii la furo oo liinka talagal intii lakuka hadala caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysada hooyada iyo dhallaanka guud ahaan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo may baniingataha waa la bogaadii waa waa laka faraxa haddiiba la helay institution integan inti bulshada ku wacyigeliyey waana haddana ku shaqeeyay dadkii ku shaqeey lahaayey qeybta sayti caafimaadka intii usu hasaara waana haddana ka dhiirigeliyey mayba laga maarmaan eh inti la hela xarumo caafimaad oo laka badbaadiyo dadka koonfur galbeed mayba ku warqabtana guud ahaan magaalada lankijirida mayba ambahey xamar yacni lankii walaagyar beesaha isdoo isku dhiibi koro mayliya xamaran bahe waxyaabaha qaar cudurrada qaar ma haddii dadka ka